su-aasha labaadna waxay tahay marka su-aalka waa idana bidcada xaggeeda ku saabsan nin baa maalin ku dooday in maaragtay ay jirto waxa la yidhahda bidca xasana ah isaga oo welibana micnahan daliilahaan ku sheegay inuu jiro qowl cumar ibn khadaab u yiri oo dhahay wahada bidcatan xasana markii salaadii taraawiixda ahayd uu isu keenay arrintaas ayadaana maxaa ka jira
jawaabteedu waxay tahay ugu horeyn haddii la yidhaahdo oo gacankaale lagu yidhaahdo mas'alo jeeblaaye xukunkeedu waa sidaas waxaana u daliila hadal cumar yidhi cumar ibn khadaab buu yidhi waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yani qawl saxaabiy laysa bixuja yani hadalka saxaabiga xujo ma aha oo ma raacayo inuu yidhahdo laga yaabaa waayo xujo iyo daliil maaha hadalka saxaabigu yidhi isagaa caynkaa leh ayaa haddana waxa weeye marka mas'alada oo kale laga hadlayana wuxuu odhanayaa marka cumar ibn khataab baa igu daliila hadalkiisa waayo cumar ibn khataab wuxuu nicmat lbidcatu haadihi bidcatan ay wanaagsanatay marka waxa weeye marnaba sidii la doonaa loo dhigayaa markaad ku kacsanaysana waxaad odhanaysaa waxa weeye cumar ibn khataab baa yii igu daliila hadalkiisa marka kale hadaluu leeyahay lagugu soo arooriyo mas'alada khilaafsan tahayna waxaad oranaysaa hadalka saxaabiga xujo ma ee taasi waa ibtilaac hawa hawadii la raacayo weyi ee daliil raac maaha waa marka labaade waxaa la ogsoonaya hadalka saxaabigu hadduu khilaafo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuuma yutabac ma hadalka rasuulka la raacaya mise hadalka saxaabiga la raacaya ee khilaafsan jawaabta waxay tahay hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam in la raaca waajiba waayo hadalka rasuulka loogama tegi karo hadal ruux kale loogama tegi karo imaam shaafici raxmat ullahi calayhi wuxuu yihi ajmaca almuslimuuna ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunatu can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad waxaa laga yaabaa ta sidaa soo daliishanayay inuu shaafici inuu yahay sheegto waxaa lagu odhanayaa shaaficiga ad u aftirsanayso ee aada sheeg sheegato inaad raacayso wuxuu soo raray muslimiinta dhammaantood inay ku ijmaacsan yihin isku wada waafaqsan yihiin ruuxa xadiis nebi u caddaado oo nabiga ka suganay sala allahu alayh wasalam hadal ruux kale inuu ga tagaa inayna xalaal u ahayn baa muslimiinta dhammaantood ku ijmaacsan yihiin marka hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam yani ruuxa khilaafay ama saxaabiga hadalkiisu khilaafay muslimiin oo dhan ba waxay ku ijmaacsan yihin hadalka saxaabigana in la tuuraayo marka hadalka rasuulkana la raacayo waayo saxaabigu yakti oo yusiib mar waa khata marna waa asiiba waayo waa mujtahid ida xakama alxaakim faijtaada uma asaaba falahu ajran wa ida xakama faijtaada faaktaa falahu ajran saxaabigana laynooma soo dirin rasuulka ilahi baa laynoo soo diray sala allahu alay wasalam saxaabiga laftiisana markuu doonayo inuu mas'alo sheego wuxuu ka soo maydax diirtaa ama markaysaga yani hadalka ilahay ama hadalka rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu daliil uga wadaayo ijtihaadkiisa inuu ku yidhahda waa jirtaa de waxa weeye saxaabi yani ijtihaadkiisa wuxuu ku yidhi oo khata'i kara asiibina karo miyana hadalka nabiga uga tegi karaa sa ilahay ma odhan falyaxdari ladiina yukhaalifuuna can amriga an tusiibahum fitnatan aw yusiibahum cadaabun aliim saw ilahay ma odhan wama kana limuminin walaa muminati ida qada llahu warasulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim adiladu waxay inoo sheegaysaa hadalka rasuulka sala allahu alay slam sida loo khilaafay haddii saxaabadu mas'alada isku khilaafaan ama culamadu isku khilaafaan waajibku maxay tahay mayna hadalka cumar ama markaysa markaa waxa imaam hebel ama raaca miya maya waa in hadalka rasuulka sala allahu alay wasalam la raaca fain tanazactum fi shayin faruduhu ila allahi warasuli in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alakhir wama اktalaftum fi min shayin faxukmu ila allah masaladana waa isku khilaafna bidca sidiin oo xasaniya ma jirto mise ma jirto de ilahay baa yili ilah rasuulkiisa u celiya haloo celiyo kitaabka ilahi sunada rasuulka sala allahu alay wasalam waa u celino sunada rasuulkana waxaanu ka helnay kula bidca dalaala bidca kasta waa baadi khalaas qowlka khilaafsana waa la tuuraya taasi waa jawaab jawaabka labaad waxaa laga jawaabayaa cumar bn khataab mas'alada wuxuu ka yidhi salaatu taraawiix bay ahayd waa qiyaamu ramadaan qiyaamu ramadaanna waxa uu arkay dadkii afraad mid mid u tukanaya markaasuu dabeedna markiisa marka imaam keliya u yeeday oo isugu keenay dabeedna markaasuu yihi tuji markaasaa jamca ka dhigay markaasuu arkay iyagoo tukanaya oo qiraacadii imaamka akrinaayo iyagana dhegeysanayaan markaasuu wuxuu nicmatu bidcatun haadi bidcatuna wanaagsanaatay oo u fiican marka haddaba maxaa bidcaa bal aan usoo degniin aan u soo noqone bidcada markaysagaa ku jirtaa maxay tahay arrinkan ma ramadaan markaysagaa in habeenkii la tukado qiyaamu leyl ama taraawiix ayaa bidcaha ma jamac in lagu tukadaa bidcaha lamada midnaa bidca maaha waa in la tukado qiyaamu ramadaan nabigaa booriyey man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dambi xadiiska saxiixa waa ka tilmaamaya ka ramadaanka ah oo iimaan iyo ixtisaab daraadii u kaca wixii dembigiisa hormaray waa laga dhaafaya marka ciidan in la tukada qiyaamu ramadaan bidca maaha garna intaas in imaam hadaba lagu daba tukado oo jamca loo tukada mayadaa bidcaa ma iyaduna bidca maaha waayo nabigaa sameeye saxiixa ay ku taallaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waktigiisii yani waxa weeye isagoo tukanaya ay saxaabada u yimaadeen waa ku xidheen waa u taqriiriya oo usugan habeenlabaadkiiba markaysa markaa dadki markay sheegeen o yidhahan xalay nabigaan la tukanay ona tujiyey waa soo bateen habeenlabaadkiina dabeedna waa ku nabigu waa tujiyey markaana waa ku xidheen habeenkii saddexada magaykii afraad bay dadkii aad cus u yimaadeen daedna nabigu waa usoo bixiyaayo markii dambe la weydiiyeyna waxa uu yihi waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo aawoodi kari weydaan marka jamac in lagu tukadana daliil bay leeya nabigaa ku tujiyey iyaduna da bidca maaha idan maxaa bidca de waxa weeye dawaamka la daa'imaayo ayuun baa la odhan karaa waa cusub in jamac markaa lagu tu lagu tukado qiyaamu ramadaankii ama salaadii taraawiixda oo sidaa loo joogtayo ramadaan oo dhan intaasun baa cusub baa la odhan karaa intaana nabiga waa samayn lahaa waxuu samayn waayo maanic baa diiday oo maanic waa maxay waxaan ka baqay weli in laydinku faral yeelo maanicina waa siile sidaas cumar ku leeyihi marka ahlucilmiga muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaaraya hadalka cumar ibn khataab inaan u jeedin bidca diiniya ee u jeedo bidca lugawiya bimacnaa waxa weeye waa shay cusub walow diintayana gurcada bidcada ku ahaanoo sunnaha ahaatee marka bidca luhawiya ujeedaa laakin bidca sharciya dhammaanooda dalaalo culamo badan oo markaysa markaa shaaficiya keyrkoodba leh ayaana saas yeelaa tilmaamay waana sida markaysaga yani abu isxaaq ashaatidi uu ictisaam ku ku ku nuxnuxsaday kitaabkiisa ictisaamka ibnu taymiya uu ku aada ugu nuxnuxsaday ibnu qayim aljawziya wakadalika markaysa markaa culamo badan oo kalena marka ay tilmaameen sida ibnu kasiir iyo ibnu rajab iyo ibnu kasiirna waa shaaficiy madhab marka waxaa laga tilmaamaya nicmat bidcati hadi wuxuu ujeedaa waa bidca lugawiya wax luqada bidca ku ah walow sharciga bidca wayna ku ahaan taa haddaad fahmi weydo waxaad oranaysaa xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam iyo hadalka cumar bn khataab hadday iskhilaafaan iyo maa la raacayaa de qof kastoo muslim waa inuu yidhahdo hadalka rasuulkaa la raacaya sala allahu alayh wasalam hadalka rasuulka ciddii khilaafta hadalkiisu khilaafana waa la tuuraya cabdullahi bn cabbaas muxuu yihi yuushiku an tunzala calaykum xijaaratu min asama waxaan ka baqayaa ama iu dhowdahay sababa in dhagax laydinka soo daadiyo aqulu qaala rasul lahi sala allahu alay slam wataquluna qaala abubakrin cumar wuxuu leeyahay marka ciqaab sababa iyo dhagxaan in laydinka soo shubaan idinka baqaya maxay tahay sababta waxa weeyaan waxaan idinku leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu yihi idina waxay igu leediin abubakar iyo cumar waxay yidhahdeen marka waxa waya hadalka rasuulka sala allahu alay wasalam haddii hadalka abubakar iyo cumar laga horgeeyo inay tahay arrin markaas sababaayo ciqaab sidaas iyada ah ayuu markaa tilmaamay cabdullahi bn cabbaas raxmat ullahi caleyh wallahu aclam
جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله في علمك وبارك في علمك بارك الله فيك شيخ